Maamulka xarunta tababarada caafimaadka Al Iman ee magaalada Beledweyne ayaa in ka badan toban macalin u sameeyay shaqo abuur ku saabsan xirfadaha dhanka caafimaadka. Barayaashani ayaa dhigaya maadooyinka caafimaadka ee la xiriira gargaarka degdega ah, shaybaarka nafaqadarrada, iyo arrimaha maamulka iyo xisaabaad. Maamulaha xarunta tababarada caafimaadka Al Iman ee Beledweyne, Abuubakar Axmed Xasan, ayaa ka warbixiyay fursadaha shaqo ee ay macalimiinta siiyeen iyo sida ay usoo kala xusheen macadka culuumta cilmiga caafimaadka Al Imaan waxaa ka howlgasha macalimiin gaara ilaa iyo toban macalimiin oo markaasi u heegan ama markaasi hadduu ilaahay kuu diidin qayb ka ah wax soo saarka ardayda waxaase kaloo meesha aana ka marnayn inta badan fursadaha macalimiinta ay iskuulka ugu soo baxaan inta badan most of our students ardadeenna oo markaasi iskuulka tababarka cilmiga ka heshay oo ayagana aqoontooda sii laba jibaara ayaa inta badan waxaan jaanis u siinaa inay markaasi dib ugu howlgalaan macadka si ayagana loogu abuuro fursado shaqo ama markaasi wax soo saarka ah marka runtii waa arrin aad aduu ilaahay kuu diidin oo u baahan in markaasi diiradda la saaro waayo sababtoo ah ardaygii markaasi dadaalkiisa uu wacan yahay firfircoonidiisa ay wacan tahay inta badan waxaan saarnaa markaasi inaan ku doorana aqoontiisa dhanka kale qaar ka mida macalimiinta loo qaatay xarunta tababarada caafimaadka Al Imaan ah ayaa soo dhoweeyey shaqo abuurka loo sameeyey iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin waxaan ka mid ahay macalimiinta wax ka dhigay iskuulka maxadka tababarka caafimaadka Al Imaan waxaan ahay arday ka mida dadkii wax ka bartay maantana u heelan in oo ka shaqeeya in ay wax ka dhigaan waxaana ka mid ahay macalimiintaasi taasna waxaa ii suurtageliyey ustaadkeyga ustaad abuukar xasan axmed dareemanaag oona suurageliyay maanta inaan ka mid noqdo macalimiinta maxadka tababarka caafimaadka al imaan waxaan halkan ugu mahadnaqayaa macalinkeyga ustaad abuukar xasan axmed dareemanaag waa anigoo ah maxmed cali xaadow kana mid ahay ardaydii hore ee macadka macadka caafimaadka iyo luuqadaha ee al imaan alxamdulilah sida hore waxaa ka mid ahay ardaydii iskuulka dhigan jirtay haddana waxaan ka mid ahay markaasi macalimiinta ka howlgashay macadka al imaan alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa maamulaha iskuulka sidoo kalena inaan meesha anigo aan wax kusoo bartay aan maanta ka ay macalimiinta wax ka barta macadka inaan ka mid noqdo sharaf weyn ayay ii tahay waxaana taas mahaddeeda iyo mudnaanteedana ustaad abuukar